xildhibaan ka tirsan oo baarlamaanka jubbaland ayaa caawa waxaa lagu dilay gudaha magaalada kismaayo rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay toogteen xildhibaan cabdixakeen timafaras dilkan ayaa si weyn waxaa looga hadal hayaa gudaha magaalada kismaayo maamulka jubbaland ayaa dhacdadan ka infariirsan inkastoo maamulka jubbaland ee axmed madoobe madaxweynaha ka yahay iyo ciidamada shisheeye oo isugu jira kuwa etoobiya iyo kuwa kenya ay isku dayeen in ammaanka magaalada kismaayo ay sugaan si aanay u dhicin weeraro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulinayso haddana caawa waxaa suuro gashay in xildhibaanka la dilo horey magaalada kismaayo waxa uga dhacay qaraxyo iyo dilal intaba wixii warar ee dhegeystayaal ku soo kordha dilka xildhibaankaasi barnaamijyadan ee wararkeena dambe ayaad kaga boga doontaan